Taxanaha waxbarashada ayaa ah mid mudaysan isla markaana leh waqti iyo da' inta badan qofku uu ku bilaabo isla markaana dugsiga lagu qoro, waxaana dhacda in dadka qaar ay u suuragali weyday inay waxbarashada bilaabaan duruuf kasta ha ahaatee, waxaana muddooyinkii dambe isa soo taraya dadka iyaga oo da'dii soo dhaafay dib u bilaabaya waxbarashadii ay markii hore u suuragali weyday. Dadkaasi waxaa ka mid ah Cabdulaahi Yuusuf Kaari oo ah aabe konton iyo shan jir ah islamarkaana ay haatan isaga iyo wiilkiisu ay mar ka wada baxeen dugsiga sare wariyaheena magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan gaata ayaa cabdulaahi yuusuf kula kulmay magaalada jigjiga waxaana uu wax ka weydiiyey waqtiga ay ku dhalatay inuu dib u bilaabo waxbarashadiisa
bismillahi raxmaan raxiim magacay waa cabdullahi yuusuf kaari haa magaalada jigjiga ku noolahay waxaa ugu weynaa xaasley baan noqday carruur badan baan dhalay marka waxaan isiri un bal carruurta soo xoogso kadib markay carruurtii kaakaceen yaa waxa ay galay labadii kun yaa waxaan mar galay jaamac college la yidhaahdo Cambridge Territory in School College yaan yaan yaan buuxiyey markaan dhowr bilood dhigtay shaqo fara badan baan hayo waan wadi kari waayey waagaana jaadkaan cuni jiray baalkan jaadka la yidhahdana waa dhibka soomaali waxbarasho la'aanta iyo dhibaatada kowka marka kii college waan wadi kari waayey waan iska daayey marka haddana waxay gashay hami ah inaan waxbarashada dib bilaabo waa dhaweytaan nin aan saaxiibnahay oo cabdilqaadir cabdiraxmaan la yidhahdo maamula dugsiga sheekh cabdisalaan kaa dugsiga sare sheekh cabdisalaan ayaa wuxuu igu yidhi waniyow cabdulaahiyow waagina isugalaas baynu ahayn qaxootigii nin firfircoon baad ahayd oo aqoonta xagga aqoonta aad ugu fiican niyomaad waxbarashada intaad bilowdo etoobiya shahaadooyin waxba lasku xidhaa hadaad xitaa shaqaalo dowladood noqon lahayd shahaada lagu xidhan baad hayadu shaqo tegi lahayd niyo isku horgal waaya baan iyo hoos baan kasoo bilaabay sagaalaadkii yaan kasoo bilaabay aniyo wiil aan dhalay oo cabdiraxmaan cabdullahi yusuf layidhaahdo yaan isugalaas noqonay waan soo waday waan soo waday sanadkii imika labada kun iyo saddex iyo tobankii ayaan dhameeyey iskuulkii labaiyo tobnaadkii dhibco fiican baan helay shan boqol iyo waxaan helay lixdan iyo kow najaraal baan ahaa isaguna wuxuu ahaa social isaguna wuxuu helay afar boqol afartan iyo laba anaa ka dhibcasiriyey waa tahay maxaa caqabada oo aad dhihi kartaa oo aad kala kulantay intii aad ku guda jirtay waxbarashada wallaahi wallaahi caqabada badan ciyaalku markay arkaan dee nin weyn oo gaas ku dhex jira way ku soo wada eegayo waxay ku odhan adeero maxaad ka dhiganaysaa iskuulka ma iskaga joogtid laakiin anigu waxaan odhan jiray adeero hami baan leeyahayoo hamigaa ilaa intaan ka gaarayo waan wadanaya iskuulkayga kaasay qaar waxay ku odhan hamigaa waadeer muxuu yahay adeero hamigay waxa weeyaan inaan wadankeena wax u qabto intaan aqoon yeesho inaan wadanka wax u qabto ayaan rabaa idinkuna saasoo kale adeerow hamigiina kor u qaada habsaanka iska daaya iyagii baan waanin jiray iyagii baan waxaan u noqdayba tusaale markaa hamigaygu saasuu ahaa hadda waxaad sugaysaa waxbarasho jaamacadeed insha allah muxuu yahay marka hamigaaga hamigaygu waxa weeyaan waxaan rabaa haddii alla yidhaah waxaan waxaan waxaan dhadaa inta badan obama oo kale waxa weeyaan isagoo nin madow oo afrikaana oo kenya u dhashay ayuu maraykanka ad aragto saddex boqol iyo kontonka milyan ee caddaanka weliba ayuu intuu ka soo dhex baxay oo xisbigiisa dimuqraadiga ka soo dhex baxay ayuu wuxuu ku fikiray inuu maraykan madax ka noqdo wuu ku guulaystay haddana mar labaad buu tartamay wuu ku guulaystay marka aniga hamigay waxa weeyaan inuu ahaado waxaan rabaa inaan noqdo injineer petroleum haddii alla yidhaah jaamacaddii way soo baxday jigjaal waxaan sugeynaa lixda bilood ee komonkoorsiga haa lixdaa bilood haddii alla yidhahdaan dhibca fiican keeno waxaan rabaa inaan noqdo petroleum haddii alla yidhahdo hamigayga ugu weyna waxa weeyaan inaan ka noqdo maareeye haddii ilaahay intaa igu simo hamigayga uu ilaahay ii rumeeyo inaan jeexdan aan ka noqdo maareeye shiraalka deegaanka xilaalka degaan haddii alla yidhaha dadku inta badan waxay aaminsan yihiin qofka haddii uu weynaado inuu waxba baran karin fikir noocaas taga hortaa waa been waxa weye waxbarashadu ma laha da' ma leh weyne iyo waxaa ma leh jaanis bay leedahay jaaniska jaaniska waxaa fiican rux walba inuu jaanis ka faa'iido waabaan waxaan dhegeystay nin odayahoo maraykan ah oo oo sanadka maraykanka rabay inuu tartamo saaxiibyadiiba waxay kula taliyeen waa siddeetan iyo laba jir waxay kula taliyeen waniyow sanadkan sanadkan adigu noo gal wuxuu yihi waniyow jaahil baan waxna uqara waxna ma akriyo waxay yidhahdeen lacagna waad leedahay nin waxaa tahay weliba odkar ah waxaan doonaynaa macallimiin annaga kuu samaynaya gal wuu ka ogolaaday doorashadii buu galay wuu ku guulaystay waxay u sameeyeen afar macallin iyo u sameeyeen oo jaamiciyiina waxay dhahay lixda bilood ee ka hadhay kalfadhiga baarlamaanka ayaanu rabnaa inaad wax barato maalintii baarlamaanka lasoo fadhiistay baarlamaanka udhis weyn waa la ogyahay marka maraykan o dhan way ogyihin uu jaahil ahaa laakiin wuu isqariyey ayaa handi out baa lasu qaydiyey muraayadii midmadoob buu xidhay saasaa loo soo wada eegay wuxuu isagii baa horkacay wuxuu yidhi waa soo wada eegtana waxaad moodaysaan inaan jaahil ahay laakiin ma yihi buuri jaahil lixdii bilood ee kalfadhiga baarlamaanka ayaan jaamici ku noqday marka waxaan idiin sheegayaa buu yidhi waxbarashadu inaynan lahayn da' ay ku xidhan tahay jaanis jaaniskii baan ka faa'idaystay labiyo siddeetan jir baan ahay marka saasaan jaamici ku noqday marka waxbarashada ummadda soomaalida waxaan u sheegaya waxbarashadu inaynan lahayn da' adoo toddobaatan jiraad baran kartaa adoo sideetan jiraad baran kartaa adoo lixdan jiraad baran kartaa anuu iga shan iyo konton jir baan ahay wiilkaygii baan isku mar ka wada baxnay dugsiga sare labadanaba jaamacadda jiskaanu yaanu yaanu gelaynaa insha allah haddii alla yidhaah isniintaba berri ayaanu gelaynaa insha allah marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay war fadhiga iskaga kaca war waxaynu baranno war ummadda caalamka horumar waxa lagu gaadhay waa waxbarasho gidaar la fadhfadhiyey iyo sheekooyin laga sheekeeyey iyo facebook la galgalay iyo waxaas waxbarasho maaha war waxbarasho inta la galo nin walooba waxbarashada galo
kaasina waxa uu ahaa cabdulaahi yuusuf kaariye oo ah aabe aabe shan iyo konton sano jir ah oo isaga iyo wiilkiisa ay dugsiga sare mar ka wada dhammeeyeen waxaana uu magaalada jigjigo ugu warramay wariyaha v o e da maxamed cabdiraxmaan gaata